aan soo jeediyo xukuumaddu ha bilowdo iyadu inay mushaharkeeda wax ka goyso meeshaan waxaa fadhiya rag xildhibaano ah in iyaga naftiga xildhibaanada loo tago oo iyaguna shir ay qabtaan berri ama berri dambe oo arrintaan ah iyaguna ay mushaharkooda ka gooyaan lacagtii ay ama dhaqaalihii ay ugu deeqi lahaayeen dadkaas waalahooda oo tabaalaysan idinkaa yaqaana percentagekiina iyo waxaa loo baahan yahay kolleyba ganacsatada noogu jeeb weyn iyaga percentage kama rabno waxaan ka rabnaa wax alla waxay hayaan inay geliyaan culammada naftigooda ma jab yara marka haddaan intaas isu geyno waxaan aaminsanahay iyo diyaas barahaba waxaan aaminsanahay haddii aan sameyna mechanism qaab dhaqaalahaas loo aruuriyo iyo si transparenty ah dhaqaalahaas loo bixiyo waxaan aaminsanahay dad badan inay aaminayaan qaabka aan wax u wadno wax badan ay ku darsan karaan beesha caalamka annagaa raadinayna cid alla ciddayna garab taagan oo gacanna siinaysana waa soo dhaweynaynaa insha allah waan raadinaynaa hadduu ilaa yiraahdo